magaalada london ontario ee dalka canada waxaa lagu soo waramayaa in waddooyinka dambe ay degayaan soomaali ka timid meelo kala duwan kuwaasoo qaarkood ka guuray magaalooyin kale oo dalkaasi ah wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa axmed yaxye cali oo ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee muddada dheer degan magaaladaasi ka wareystay sababta keentay korarka soomaalida iyo waxa ay ku wanaagsan tahay magaalada
magaalada london ontario ee ka tirsan gobolka ontario laba boqoloo kilomitr u jirta torono maalmahan alxamdulilah waxaa nagu soo aada usoo degaya soomaalida laga keenay qaxootiga ama waddamo kale ama soomaali kasoo guurtay goboladii ay deganaayeen alxamdulilah maasha allah waa faamilyo badan hadda noola keenay qaar waxaa laga keenay kenya qaxootigeeda qaar waxaa laga keenay turkiga qaar waxaa laga keenay malaysia qaar waxaa laga keenay allah mustacaan gobollo kale oo asia iyo qaar xataa raashi laga keeno waa ku jiraan marka soomaalidu waa alxamdulilah aada usoo badatay sababta ay usoo badatay usoo degayaan magaaladan ko waxaa waaye marka ayagon option koowaad ayagoo uma laha waxaa joysa dowladda keentay sababta waxaa halka uga furan xafiisyo oo marka saldhigoodu yahay london ontario oo marka ayaga markii ay la aqbalaan nasiib ku helaan halkan soo dejiye waxay noqonaysaa tan labaad way soo codsadaan magaalo hebelan jeclaan laha in lay geeyo haddii la weydiiyo joyce la siiyo saddexaad waxaa waaye waxay leeyihiin connection marka horeba ay halkan looga dhameeyey qof halkan degan uu ka isboonsaray oo marka ay qasab tahay in halkan loogu keeno oo marka horeba uu mas-uuliyaddeeda hor u qaaday waa tahay axmed yaxye waxaad iga warantaa bal waxyaabaha ay magaalada ku wanaagsan tahay oo soomaalida ku dhiirigelinaya inay deegaanka dhigtaan sababta oo ugu muhiimsan oo london ontario oo runtii ay ku ammaanan tahay waxaa waaye waa magaalo muslin aan dhihi karaa boqolkii soddon iyo saddex dadka degan waa muslim ummadda ugu taajirsan oo ugu xooga dhaqaalaha badan waa muslimka khaasatan dadka muslimka carabta oo ka yimid lebnaan iyo syriya iyo ka yimideen oo waddankan waa hore hore soo degeen oo dhulka dhanba inta badan ayuu leh waxaa ku yaala ilaa toddoba masjid waxaa ku yaala afar iskuul oo islaamiga ah waxay leedahay macnaa waa environment oo aad ugu macaan xagga faamiliga ilmaha xagga macnaa tarbiyadooda diintooda dhaqankooda waxaa kaloo ku yaala jaamacadaha waddankan ugu waaweyn mid kamid a western university iyo kolleejooyin magaaladu cimiladeedu aada u fiican tahay waxyaalaha kaloo loosoo doonta waxaa kamid a waa magaalo karaamkeedu aada u yaryahay oona dhalinyaro isdilaysa ama gaangis aan lahayn iyo waxaan tuugada iyo qashinkaas oo ilaahay mahadiye aada ugu yar waxaa kaloo magaaladu ay aada ugu ammaanan tahay istraatijigal waxay ku taallaa meel aad ugu habboon oo qofkii safraaya macnaa ameerika xuduudkeeda nooma dheera toronto nooma dheera macnaa meel kasta oo qofku uu rabo inuu heladiisa ama qaraabihiisa u tago saacad ama laba sac ama saddex saac ku tegaya kaga soo noqonayaa marka waxaa waaye waa magaalo faamili oo faamiliyada u fiican waa meel ilmaha lagu korsan karo ugu dambeyntii qofka marka uu ku cusub yahay dalkan ama london ontario waxaa ka hor yimaada caqabado badan oo ay ka mid tahay dhanka luuqadda raadinta guryaha waraaqaha sharciyada iyo waxyaabo kale oo badan ka jaalid ahaan gacan intee leeg ayaad ka geysataan ee soo dhoweynta soomaalida ku cusub magaalada annaga soomaali ahaan waxaan nahay alxamdulilah community aada isku dhegan aada u wada shaqaysata aada isku qalbi furan oo aan xuduud iyo xuduud oo qabiil ama xuduud oo gobol ama xuduud hebel hebel aan lahayn oo qof alla qofka yimaada oo soomaaliya si buuxda aan isu dhaweynaa oo wada jir ah oon ka gacan qabanaa guryaha waxbarashada iyo xagga xataa sharciyada wax alla wixii baahi ay qabaan xataa hadday u baahdaan transportation wax kasta hiiliho waa garab istaagnaa xagga xawaaladaha wax kasta waan ka caawinaa oo qofka marka kootada ah ama yimaada oo u baahan yahay waana waajib fiican oo insaarna la dhexdeyna alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilaahay mahadiis waa communitigu waa ku ammaanan yihiin aad bayna u sameeyaan arrintaas waxaan leenahay macnaa sharci noo furan oo ah in qofka cusub yimaado loo martiqaado soo dhoweeyo loo sameeyo xaflad isbarasho oo ilmahooda iyo ayago dhan oo wada jira communitku dhan soo baxaan oo meel isugu yimaado hadda ayadoo ku xiran cimilada iyo weedarka siday tahay
kaasi waxa uu ahaa axmed yaxye cali oo ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee degan dalka canada wuxuu u waramayay wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji